إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic ay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xere ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad dowladda federaalka ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay ciidamo iyada ka tirsan oo ka soo firxaday furumaha dagaalka dad ayaa gaajo iyo haraad ugu dhintay deegaanno ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dowladda federaalka ayaa weli wada heshiisyada lagu curyaaminaya dhaqaalaha dalka ee ay la gelayso dowladaha caalamka qaar ka mid ah beelaha dega gobolka jubbada dhexe ayaa geel iyo ari ku wareejiyey maamulka islaamiga ah ee gobolka kuwaas oo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ganacsato iyo haweenka maraakiista wax ka barta ee ku noola degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa loo qabtay dowra diini ah beeraleyda ku nool magaalada kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa wada diyaargarowga tacabka xilli roobaadka guga oo ka curtay qaybo ka mid ah soomaaliya dowre ayaa loo soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqana degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waddanka etoobiya ayaa waxaa ka furmay shir looga hadlaya hergelinta wadda isku xirta magaalada berbere ee waqooyi galbeed soomaaliya iyo adis ababa warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan shiinaha oo uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan dalka maraykanka sababo amni awgeed intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo isagoo faahfaahsanne goordhow ayaannu soo gudbin doonnaa inshaa allah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته waa laba iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga dhanka kalena waafaqsan tobanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiicay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xere ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad madaafiicdan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ku garaaceen xerada hiil weyne oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay lix askari oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen lix kale iyadoona duqayntu ay dhalisay burbur xoog leh oo gaaray xerada dowladda federaalka ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay ciidamo iyada ka tirsan oo ka soo firxaday furmaha dagaalka maxamed qaasim ayaa tafaasiil qodobkaas ku aadan inoo eegaya saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhowaan ka soo firxaday furimaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo soo galay magaalada muqdisho halka qaarkoodna la sheegay in ay tahriibeen dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay inay xabsiga dhigtay xubno iyada ka tirsan oo kasoo firxaday furimaha dagaalka iyadoona tilmaamtay in askarta qaarkood ay ka gudeen qoryihii ay gateen mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyaha ciidanka loo yaqaano asluubta ee dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in ay xabsiga dhigeen ciidamo kasoo cararay furimaha dagaalka kuwaas oo ku eedeeyey inay sabab u yihiin niyadjabka ciidanka waxa uu intaa ku daray in askartii kasoo firxato furinta ee la qabto ay u qaybi doonaan kuwa xabsiga la dhigo iyo qaar si qasab ah loogu celiyo furimihii ay kasoo carareen dadkii fulayga ahaa rag isku mid maaha goobta dagaalka lagu kala baxaa dadkii fulayga ahaa oo goobtii ayadahayd ka soo noqday annaga muqdisho kuma sii daynin iyo guryahooda waa soo qabannay waaran baan u jirnay xabsigaan ku shubnay ninkii qori la soo tegay qorigiiyaan ka gudnay kii gatayna gaalsiruu ku jiraa kii qorigii dhiibay oo aan ma garanaysaa gadanna oo goobta ka soo tegayna hadda waxaan qiyaasaynaa inuu caawa sii maraayo warsheekh meeshii baan geynaynaa bartuu ka soo tagaan geynayna waataan ka hadlaayo oo aan lahaa qofkii goobta ka soo tago dagaalka ka soo taga waa dil sharciga wuxuu u hayaa dil ciidanku haddaan madaxdii daba taagnayn ama aysan dhex joogin ama aan la daba taagnayn moral ma keenaay jababka badan oo dhacayo waxaasaa keenaay muddooyinka u dambeeyey waxaa soo badanayay askarta iyo saraakiisha ka cararaya furimaha dagaalka kuwaas oo u adkaysa waayey dagaalada lafijebiska ah ee ay kula jiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bilooyinkii dambe la wareegay deegaano badan oo ka tirsan gobolada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose
dad ayaa gaajo iyo haraad ugu dhintay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya xaashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya deegaana ka tirsan gobolka galguduud gaar ahaan kuwa dhaca bariga waxaa ka jira abaaro iyo cudurro iyadoo dadka qaarna ay gaajo iyo haraad u dhimanayaan afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay laba ruux ayaa u dhimatay oon iyo gaajo sidaa uu sheegay nin xogogaal ah oo warbaahinta uga warramay dhibaatooyinka kala duwan ee halkaa ka taagan
xaaladda niyow ka taagan gobolka galgaduud bariga galgaduud qofkii labaad ayaa maanta ku dhimatay halkaa laga soo qaaday maydkeeda ku dhimatay abaar iyo dagaallo meeshii ugu darneed iyo cudurro suban ayaa bilowda hadda dhibaatadaas ayaa ka jirta hadda oo isbiirsada waa saddex aan mid loo ciirsado lahayn runtii gurmadna ma haysaan dadkan hadday biyo tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday daawo tahay midna ma haysato waa qofkii labaad weeye afartan iyo siddeed saac gudahood wuxuu u dhintay baahi iyo oon ayuu u dhintay adeer bariga galgaduud weeye baxdo barigeeda waa soono waa dhulka meersamage iyo halka loo yaqaan dhagax dheer oo iyaduna gobol bari ka xig bari ka xigta iyo soona cadag shibriyo dhulkaas weeye dhulka dadku ay dhimashada hadda ka bilaabeen intaan ogla may adeer xoolihii wayba dhammaadeen dhibaatooyin badan oo isbiirsaday ayaa loo sababeynayaa inay horseedeen xaaladaha ay wajahayaan dadkan waxaana ka mid a dagaalada joogtada ah oo ay hurinayaan shisheeyaha iyo gacmo u adeega sida ay dadka qaar sheegayaan taas oo looga gol leeyahay in qabaa'ilka walaalaha ah lagu mashquuliyo dagaalo dhexdooda ah si aysan u fahmin cadowgooda dhabta ah xaalufka lagu haya dhirta ee ka jira dhulka ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada taabacsan ayaa sidoo kale qayb ka ah abaaraha iyo roobla'aanta
dowladda federaalk ayaa wadda heshiisyada lagu curyaaminaya dhaqaalaha dalka ee ay la gelayso dowladaha caalamka warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir marba marka ka dambaysa dowladda federaalka ayaa qaadaysa tallaabooyin ay dowladaha shisheeye ugu siinayso dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed iyadoo heshiisya la gelaysa dowlado dana gaar ah ka leh dalka soomaaliya heshiis lagu sheegay deyn cafin ayay dowladda federaalka la saxiixatay mid ka mid ah waddamada carabeed iyadoo horay loogu lahaa deymo aad u badan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka biixi iimaan cigeh iyo agaasimaha guud ee sanduuqa lacagta carabta ah fu'aad al turki ayaa waxa ay wada saxiixdeen heshiis dayn cafin ah kaas oo muddo saddex sano ka badan uu wadaxaajoodkiisii soo socday daynta ay sheegtay in dowladda federaalka laga cafiyey ayaa gaaraysa saddex boqol lix dhibic shan milyan oo doolar taas oo ay tilmaamtay in ay cuuriyaamisay mashaariic lagu cuuriyaaminayay dhaqaalaha soomaaliya xaqiiqda dhabta ah ee waxa loogu yeeray deen cafinta ayaa ah nidaam maaliyadeed oo gumaysi ku dhisan islamarkaana lagu maquuniyo dowladaha soo koraya laguna booba dhaqaalahooda mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay bilowday baahinta taxane looga hadlayo duulaanka dhaqaale ay dowladaha shisheeye oo ay ugu horeeyaan reer galbeedka ku soo qaadeen soomaaliya waxaana qaybta labaad ee taxanahan ay mu'asasadu ballan qaaday inay ku soo bandhigi doonto xaqiiqooyin badan oo ku saabsan shirqoolada dayn cafinta qaar ka mid ah beelaha dega gobolka jubbada dhexe ayaa geel iyo ari ku wareejiyey maamulka islaamiga ah ee gobolka kuwaas oo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya cabdalla mukhtaar
munaasabad ka dhacday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa qaar ka mid ah beelaha halkaasi dega waxay walaayada islaamiga ah ku wareejiyeen xoolo nool oo ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka xoolaha la wareejiyey ayaa isugu jiray toban neef oo geel ah oo ay dhiibtay beesha geelidle iyo lixdan iyo shan neef oo ari ah oo ay si wada jir ah u dhiibeen beelaha kale ah tuni jilible xariin garjin murulle iyo beesha hilledo ugaas cabdishukri oo ah ugaaska beesha geelad leh ayaa isagoo ku hadlayay afka qabaa'il ka bixiyey xoolaha ka hadlay munaasabadda waxaana uu xoolaha ku wareejiyey malaqbiyey oo ah naqiibka guud ee odayaasha jubbada dhexe ahna malaaqa beesha macali weyne oo wakiil ka ahaa waaliga jubbada dhexe sheekh cali darwiish
maanta munaasabadan uunu roogno oo la kabiyohayo hoola gayad iyo aribadna oo la kabiyohayo degmada saakow gobolka jubbada dhexe munaasabadaas geelan iyo arigan oo lixda u shaqee geelan oo tumugneef ebeelinta geelida biyaaso mayliin biyahaye iniin mujaahidiinta safka hore ka dagaalamaasi muddadan biloo eh oo ribaadka ka jarti iniliin hadiyeyo hadiidaas oo ka wareejiyohaanu waaligan wilaayada gobolka jubbada dhexe shaacali daraawiish shaacali ow ammaanadan una kii wareejiyohaanu oo geelila qabaa'ilka soomaaliyeed eedegaa degmadaas dhiibeen maylana ammaanadaas noo deersi walaaloogaanu mujaahidiinta oo safka hore jiida ka jaro ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay malaaqbiyey oo beelaha soomaaliyeed ee xoolaha dhiibay kala wareegay isagoo wakiil ka ah waaliga gobolka wuxuuna tilmaamay in lagu simi doono ciidanka mujaahidiinta ee jooga jiidaha hore ee dagaalka ama magacay yidhaahdo malaaqbiyey malaaq axmed ahna malaaqa beesha macalweyne ahna gudoomiyaha odaasha dhaqanka walaayada jubbada dhexe ee waxaan maanta anoo wakiil uga ah waaliga walaayada jubbada dhexe ee degmada saakow kaga wareejiyey xoolo nool oo ay bixiyeen qabaa'ilada deegaanka qaarkood xoolahaasoo geel iyo ari ah lixdan iyo shan neef oo ari ah iyo toban neef oo geel ah tobanka neef oo geela waxaa bixiyey beesha geelile ma aha kuwii ugu dambeeyeyna maaha insha allahu wayna socon doonaan qabaa'ilada way isdaba taagan yihiin ee walaadada jubbada dhex degan waxaan maanta halkan kaga wareejiyey qabaa'iladaas toban neef oo geel ah iyo lixdan iyo shan neef oo ari ah haddana waa idinkala wareegay waxaanu ku simi doonaa gacantooda mujaahidiinta furmaa jooga beelaha soomaaliyeed ayaa door weyn ka qaadanaya jihaadka ka socda bariga afrika iyagoona u kala tartamaya bixinta xoolaha kuwaasoo ay ku garab taagan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha iyo dowladda federaalka
ganacsata iyo haweenka maraakiista wax ka barta ee ku noola degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa loo qabtay dowlad diini ah faahfaahintaas waxaa inoo haya cali aadan waxaa soo gabagaboobay dowlad diini ah oo socotay ku dhowaad muddo toddobaad ah taas oo loo qabtay ganacsatada magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose iyo haweenka wax ka barta maraakiista ku taalla magaaladaasi waxaana gabagabada dowladda ka qayb galay culimada mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ah ee degmada iyo nuqabada walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mid ka mid ah ganacsatada magaalada jamaame ayaa ka warbixiyey dowladda iyo duruusta ay ku qaateen magacaygu waa cabduqaadir maxamed cabdulqaadir dadka waxay yaqaanaan dudmow waxaan ka mid nahay dadka ku shaqaysta deegaanka jamaame suuqeeda waxaa noo socotay dooro gaaraysa lix maalmood ilaa iyo shan maalmood dowlada magaceeda waxaa la dhahaa magaceeda waxaa weeye cabdiraxmaan ibnu cawf shicaarteeduna waxaa weeye وأحل الله البيع وحرم الربا دروسات كبحة وحاكمة حسن الخلق يوحاكبها البيع يتوصيات عامة sidoo kale haweenka wax ka barta maraakiista diiniga ah ee ka furan jamaame ayaa iyagana dowro loo qabtay waxaana ka mid ah haweeneydan ka faa'iidaysatay ee ka warbixinaysa duruusta ay ku qaadatay dowladda dowro ayaa noo socotay muddo isbuuc ah dowladaasoo lagu magacaabo dowlatu umma camaara shacaarkeedana uu ahaa waaqimna asalaata waatiina asakaata waadicna allah dowladaas mawduucadeeda waxay ka kooban yihiin lix mawduuc mawduuca koowaad muxaramaat azawaaj mawduuca labaad akhlaaqu lmar'ati almuslima mawduuca saddexaad waa xusnu lkhulqi mawduuca afaraad waa atawbatu min almacaasi mawduuca shanaad waa asamcu waltaaca mawduuca lixaad waa atawjiihaat caamun lilmarah suldaan axmed nuur mataanow oo ah suldaanka guud ee beesha biimaal ee degta gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ahaa waxgaradkii kasoo qayb galay xiritaanka dowladan waxaana dardaaran muhiim ah u diray dadka dowladda la siiyey isagoo sidoo kale u mahad celiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maantana aan joogno wilaayad islaamiya dhexdooda waxaana looga baahan yahay maxay tahay nimca haysannaa nimcadaas aan dhuuqsanno waxaan maxaa lahayay mahad celin iyo mudnaan bacdillaahi aan dirayaa xarakatu shabaab almujaahidiin wa khaasatan maktabu dacwa lilxaraka oo juhdi badan guntiga u dhuuqsaday soona gaarsiiyey dadka islaamka wixii ay soo xambaareen ayagoo kaga dayanaya dacwada siday ahayd
walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa wado dadaallo lagu dardargelinayo ololaha dacwada waxaana magaalada jamaame oo ah xarunta walaayada ay ka mid tahay meelaha sida muuqato looga dareemi karo dadaalada ballaaran ee ay bixinayaan makaatiibta dacwada beeraleyda ku nool magaalada kunye barow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa wadaha diyaargarowga tacabka xilli roobaadka guga oo ka curtay qaybo ka mid ah soomaaliya mubaarag cumar ayaa inoo sii ambaqaadaya jada uu dalka ka curtay roobka xilliga guuga oo ay ku dirsadeen dad iyo duunyo ayaa waxaa diyaargarow ballaaran wada beeralaydii soomaaliyeed dadka nimcada roobka uu allah siiyey ka faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah dadka beeralayda ah ku nool wilaayada islaamiga shabeellada hoose si gaar ah beeralayda deegaanka kunyibarow waxaan isku daynay inaan u koorgolno diyaargarowga beeralayda annagoo la kulanay qaar ka mid a dadka beeraha iskale isku diyaarinaya tacabka cabdiqaadir nyaanyo oo ka mid a dadka beeraha tacabada oo aan kula kulmay kunyibarow ayaa ii sheegay in xilligan ay tacab ayaan dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin geleyda digirta iyo khudaarta noocyada kala duwan cabdiqaadir nyaanyo ee magaceyga xilliga guga hadda noogu soo dhaweey hadda oo noo da-ay waxaan diyaar u nahay in galley iyo nyaanyo iyo boor aan dhigano alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ka waxaan rabnaa inaa oo dalabkaas ilaahay noo siiyo saas baan rajaynaa insha allah maya guga galleya u badan dadka roobka maasha roobka hadduu zaa'id u da-o galleyda hadda dadka xooga saaraan markiina hawaal makiinay diyaar way hadda kolley abuurkan gacantaan ku haynaa waxaan rabnaa insha allah hadda inaan abuurka galno kolley roobkan insha allah waa meelahan dhudhow waa kusoo da-ay haddana waa sugaynaa insha allah haddii ilaahay haalka noqda alxamdulilah wax fiican baan ka rajaynaa rajadayna muxuma sanadka haddana dhaafa beeraha wax fiican baan ka helnay haddana sidoo kale saas baan rajayaynaa insha allah cabdiqaadir ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed iyo dadka beeralayda ah inay xoogga saaraan tacabka beeraha maadaama beeruhu ay ka mid yihiin ilaha ugu muhiimsan ay ka soo baxaan waxyaabaha qutul daruuriga ah bulshada soomaaliyeedna tahay bulsho ku tilmaaman tacabka dadka beeralayda waxaan ugu baaqaa inay beeraha tabcdaan adduunkooda qabsadaan oo beerahooda xoogga ay saaraan marka waxaa waaye adduunyada horeba beer lela fali jiray wax kale ma lagu shaqaysan jirin dhammaantayn waxaa lagu soo koriyey beer waaye wax beer ka fiican ma jiro saddex bil waaye haddii oo macnaha oo galleyda la tacbo toddobaatan maal waaye toddobaatan beri waaye maalinta toddobaatan iyo shan ay dhahdaan ilmaada xabuuqaada ay kugu cunaan digirtana sideedaba afartan iyo shanba waa ku maraysaa kontanba jaa diyaar waaye iidan laftarkeeda waaba la guraa lixdamaad meesha nyaanyada ay ku dhahdan waa sidoo kale iidana wax laba bilood la sugaayo waaye wax saas u dheer maahanba dadka waxaan u sheegaa inay macnaha beeraha xoogga saaraan walaalahayga oo beeralayda inay beeraha fashaan inay beeraha xoogga saaraan inay dhulkooda tabacdaan dhulka dhulkiina waay dhulka hala fasho saasaan ugu baaqi lahay walaalihii muslimiinta xilli roobaadka guuga ayaa ka bilowday qaybo ka mid ah gobollada dalka waxaana nimcada hortee ku diirsaday dadka iyo duunyada iyadoona allah laga baryayo inuu ka dhigo roob sax raac oo barakiyo khayr wata dowre ayaa loo soo gabagabeeyey haweenka ku dhaqana degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maxamed muudey abuumuslim ayaa tafaasiisha warkaas inoo soo jeedinaya
dowro diini ah oo soconaysay muddo saddex maalmood ah ayaa loo soo xiray haweenka muslimaadka ee ku nool degmada saragle ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe faatima binti rasuulillah salaallahu calayhi wasalam ayaa loogu magac daray dowladani halkudhigeeduna wuxuu ahaa rabbiyow ii siyaadiyey cilmiga waxaana qabanqaabadeeda lahaa maktabka dacwada degmada salagle haweenka dowladda ka faa'iidaystay ayaa tiradoodu waxay gaaraysay ilaa siddeetan haween ah waxayna ka kala socdeen madaariista iyo macaahidda ka furan degmada salagle qaar ka mid ah haweenka dowladda qaatay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoo ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen awalan magacaygu waa umu cabdulaahi waxaan ka mid ahay haweenka muslimaadka ee wax ka barta maraakiibta degmada salagle waxaa noo soo gabagaboobay oo noo soo dhammaatay dowro socotay muddo saddex maalmood ah dowradaasoo magaceeda la yidhaaho faadimo binti rasuulillah shacaarteedana la yidhaaho waqul rabbi zidnii cilmaa aada iyo aad ayaan ooga faa'iidaysanay runtii waxyaabo badan oo aan u baahnayna waan kala dhex baxnay dowlada waxaan ka faa'iidnay waxaa kamid aheed muhiimadda ay leedahay barashada cilmiga marka xigta waxaan ku qaadanay bahaarada waxaa kaloo meesha dowlada aan ku fahanay alwalaa walbaraa maasha allah waxaan kaloo ka qaadanay muhiimadda gabadha ay ku leedahay muslimadda ah jihaadka maanta ka socda bariga afrika howlo dacwo oo dardar leh ayaa ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga degmada salagle ee jubbada dhexe ayaana ka mid ah meelaha aadka looga dareemo firfircoonida la xiriirta faafinta dacwada waddanka itoobiya ayaa waxaa ka furmaya shir looga hadlaya hirgelinta waddo isku xirta magaalada berbere ee waqooyi galbeed soomaaliya iyo adis ababa farxaan cali ayaa tafaasiil umuurahaas ku aadan inoo soo jeedinaya waxaa dhowaan magaalada adhis ababa ka furmay shir ay soo qabanqaabisay dowladda itoobiya islamarkaana ay ka qayb galeen gudoomiyeyaal ka kala socday maamulada ka jira dhulka soomaali galbeed iyo gobollada waqooyi ee soomaaliya kaasoo looga hadlay hirgelinta waddo ganacsi oo isku xirta dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan iyo dalka itoobiya jidkan la doonayo in laga hirgeliyo inta u dhexaysa adhis ababa iyo berbera ayay itoobiya u aragtaa marin muhiim ah sida uu warbaahinta ingiriiska u sheegay gudoomiyaha magaalada jigjiga ee maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed shaafi axmed macalin kulankan oo agaasinkiisa uu lahaa maamulka abiy axmed ayaa sida lagu soo warramayo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday qaar ka mid ah magaalooyinka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya iyo kuwa uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan si kastaba itoobiya ayaa tan iyo sanadkii labada kun kow iyo labaatankii qorshaynaysay hirgelinta waddo isku xirta deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan iyo dalka itoobiya si ay u gurato kheyraadka ceegaaga dhulkaasi dhinaca kale shirkan ka dhacay adis ababa ayaa waxaa berber socday kulan ay golaha amniga itoobiya isugu yimaadeen kaasoo looga arrinsanayay sidii ay itoobiya u xaqiijin lahayd hanashada marinbiyood islamarkaana loo hirgelin lahaa waxa ay ku sheegeen xuquuqda istiraatiijiyadeed ee itoobiya oo ay ula jeedaan qaadashada qayb ka mid ah badda soomaaliya shirarkan isxixiga ee ay yeelanayaan madaxda dowladda itoobiya ayaa muujinaya doonista hirgelinta heshiiskii baadilka ahaa ee ay itoobiya la gashay maamulka la baxay somalilan isku soo wada duuba maamulka uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa weli u xusul duubanaya sidii xoog ama xeelad ay ugu heli lahaayeen bad ay soomaalidu leedahay ugu dambeyntiina shiinaha ayaa uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan dalka maraykanka sababo amni awgeed xukuumadda shiinaha ayaa ku boorisay in muwaadiniinteeda ay si taxadir leh uga fiirsadaan ka hor inta aysan u safrin maraykanka iyadoona tani lagu tilmaamay inay qayb ka tahay jawaabta ay bijiina ka bixinayso canshuur kordhinta maamulka trump marka la eego xiriirka ganacsi ee sii xumaanaya ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka iyo walaaca dhinaca ammaanka ee maraykanka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska waxa ay ku talinaysaa in muwaadiniinta shiinaha ay si taxadir leh u qiimeeyaan khatarta ka dhalan karta inay u safraan maraykanka ayay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee shiinaha ku tiri ogeysiis iyo digniinahan oo xalay ay ku baahisay internetka dhankeeda wasaaradda waxbarashada ee shiinaha ayaa sidoo kale ku boorisay ardayda dalkaasi inay qiimeeyaan khataraha amni ee la xidhiira waxbarashada ay u aadayaan qaar ka mid ah gobollada maraykanka iyadoo soo xiganaysa sharci cusub oo laga ansixiyey gobolka ohio ee cariga maraykanka wakaaladda wararka ee blomborg news ayaa ku warantay in tallaabadan ay timid kadib markii bejiin ay mar kale ka argoosatay canshuuraha cusub ee uu ku soo ragay madaxweyne donald trump iyadoo ku dhawaaqday in canshuuraha boqolkiiba siddeetan iyo afar ay ku soo ragi doonto dhammaan badeecadaha laga keeno maraykanka taas oo dhalisay jahawareer xagga suuqa ah warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay